maalintii shalay waxaa beerta libaaxyada ee ku taalla magaalada hargeysa libaax ku dhaawacay nin dhimirka looga jiro kaasoo dadkii goobjoogga u ahaa ay sheegeen inuu isagu derbiga uga booday muuqaal laga soo duubay ninkan ayaa lagu arkayey mid ka mid ah libaaxyada ku jiray beerta oo waxyeelo u geysanaya inkastoo si deg deg ah lagu gurmaday aabbaha dhalay wiilkan oo ku sugan isbitaalka hargeysa ayaa warbaahinta la hadlay wuxuuna ka warbixiyey xaaladda wiilka uu dhaawaca u geystay libaaxu anigu waxaan ahay inanka aabbihii wuu xanuunsani jiray inanku marna wuu kacayaa marna caadi buu noqonayaa xaalay gurigaanu wada joognay saakana waanu wada quraacanna dabeetana anigu isagoo guriga jooga baan ka imi suuqa anigoo jooga ayaa dabeedna warku isoo gaadhay wixii igu soo gaadhay warku halkaa wixii aan ku maqlayey suuqa aan ka maqlay iyo halkan markii aan imi wixii aan ka maqlay labadiiba waa iswaafaqeen waxay isku waafaqeen anigu nin xanuunsanaya ahaaday xitaa imikadan waxbaan su'aalay dhibti markay ku gaadhay siday wax ku gaadheen baan ku idhi wuxuu igu yidhi shabaga aniga koray ninku wuu xanuunsanayey sidaa uu sheegayaa inay jirto waa wax dhici kara qadarkan alla iska leh ninkii markay dhibi gaadhay wuu soo qaaday wuu daweeyey cisbitaalkiibuu keenay kabaacdii markii warku noo yimi anaguna isagoo ka shaqaynaya ayaanuu nimi nimankii ka shaqaynayana waa wacan yahay bay yidhaahdeen dhaawacna wuu qabaa haddaba goobaha lagu rabaayadeeyo xayawaanada gaar ahaan libaaxyada ayaa bulshada ku nool magaalada hargeysa dhowr kol oo hore cabashooyin uga muujiyeen halista kaga imaan karta iyagoona ku baaqay in laga raro libaaxyada oo khatar ku ah mar walbana cabsi iyo xasilooni darro ku haya maamulka ka jira magaaladaas ayaan ilaa hadda wax ka qaban cabashada bulshada ee ku aadan in xayawaanada sidan oo kale dadka u dhibaateeya u sameeyaan xarumo ka baxsan magaalada waxaana xusid mudan in goor sii horraysay xayawaankani cunay qaar ka mid ah dadkaasi isla markaana dhibaato u geystay shacabka ku nool hargeysa